bismi illahi raxmaan raxiim maanta oo ay taariikhdu tahay toddobiyo tobanka bishii labiyo tobnaad waxaan shirkan jaraa'id isugu yeeray inaan la socodsiiyo ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan hay-adaha la yidhaahdo law enforcementiga ama hay-adaha la yidhaahdo sharci fuliyaalka oo ay ugu horeeyaan ciidanka booliska soomaaliyeed iyo xafiiska xeraalintu in ay badatay kutumashada sharciga ee khaas ahaan mas-uuliyiinta qaranka noocay doontaanba ha noqdaan sidaa darteed waxaan rabaa inaan iclaamino in laga bilaabo maanta waxaan dhammaan xafiiska xeraalinta iyo ciidanka booliska soomaaliyeed hoggaanka baarista dembiyada iyo hay-adaha ku shaqada lahoo dhan aan u jeedinayaa in ay qabsadaan waajibaadkooda shaqo oo ku waaji oo ku aadan hirgelinta sarraynta sharciga sidaad ogtihiinba sharciga waa loo siman yahay cid sharciga ka sarraysaana ma jiro mas-uul kasta ahaw xasaanad kasta lahaw xasaanaddu macnaheedu ma aha oo keliya inaad dembi ku geshid xasaanaddu macnaheedu waxaa weeye inaad sharciga ku ilaalisid haddii aad sharciga ku ilaalin weysana kolley sharcigu wuxuu qabaa in qof kastaaba uu sharcigu ka sarreeyo ka soo bilow madaxweyne ilaa qofka ugu hooseeya ee shaqaalaha dowladda ama mas-uuliyiinta dhammaantood sharciga hortiisa waa loo siman yahay waxaa kaloon rabaa inaan caddeeyo inaan loo laga yeelaynin qofna sida uu qaanuunku qabo sharcigaas lama soconin waxaas inuu dembi ahaa ma ogeyn sidaa uma malaynaynin inay dhacdo sharciga markuu soo baxo wuxuu leeyahay character ama wuxuu leeyahay dabeecad inuu yahay dhammaan in la wada og yahay mar alla markii la soo saaro oo lagu soo saaro faafinta rasmiga ah sharciga waxaa loo ixtimaalaa inuu yahay wax la wada og yahay cid laga yeelayo waxaas inuu faldembiyeed ahaa ma ogeyn ma jirto sidaa darteed waxaan rabaa inaan caddeeyo in ay jiraan mas-uuliyiin xildhibaano maalmahan ayaamahan dambe ku mashquulsanaa duminta dowladnimada iyo qarannimada soomaaliya iyagoo adeegsanaya dhaqaale ay ka heleen dalal ajnabi sidaa darteed ay laga maarmaan tahay in tallaabada sharci ee ku habboon laga qaato qofkii uu ku caddaado faldembiyeed waxaan rabaa inaan sheego hay-adaha baarista waxay amar u qabaan in ay baaris ku samayn karaan si sharciga waafaqsan mar walba in ay baaris ku samayn karaan tuhun kasta oo faldembiyeed oo jira inay ku shaqeeyaan iyagoo sharciga dhowraaya ayagoo qaanuunka tix raacaya annagoo taa marayna annagoo halkaa ka duulayna darteed waxaan maanta golaha shacabka guddoomiyaha golaha shacabka iyo baarlamankaba aan u gudbinnay qoraal caddaynaya laba xildhibaan oo abaabul iyo sharci darro iyo qarandumisnimo lagu eedaynayo caddaymaheedii iyo baaritaankeediina uu dhammaystiran yahay in ay xasaanadda ka qaadaan si loo horgeeyo sharciga baarista dhimanna loo dhammaystiro xildhibaanku xasaanad buu leeyahay laakiin dembiga excuseka ma aha macnaha wuu geli karaa faldembiyeed sidaa darteed golaha shacabka waxaan ka codsanaynaa si sharaf looga codsanaynaa iyo baarlamanka in xildhibaanadaas aan qoraalka ka soo saarnay oo baaritaanka ku socday in laga qaado sida uu qaabku yahay xasaanadda laga qaado si sharcigana loo horgeeyo muxuu ahaa ii sheeg baaritaan dhammaystiranna loogu geysto labadaa xildhibaan oo magacyadoodu ay kale yihiin xildhibaan xasan macalin maxamuud iyo xildhibaan cabdisaabir nuur shuuriye labadaa xildhibaan oo baaris dheer kadib xafiiska ay u muuqatay in ay galeen faldembiyeedyo u baahan in baaris lagu sameeyo si marka baaristaas loo dhammaystiro isla markaasna haddii uu noo muuqato aan ku horgeyno maxkamadda awoodda u leh waxaan golaha shacabka iyo baarlamankaba ka codsanaynaa iyo guddoomiyahaba in labada xildhibaan aan magacyadooda sheegnay laga qaado xasaanadda kolley dembiyada loo haysto iyo qodobada loo haysto way ku qoran yihiin qoraalka aan qornay sidaa darteed uma baahna faahfaahin dheeri ah intaas ayaan rabay inaan la wadaago waxaa kaloon rabaa inaan sheego cid kasta oo uu galo tuhun ah faldembiyeed mas-uul ha ahaado xildhibaan ha ahaado ama qof muwaadin ha noqdee in sharcigu uu ateegsanayo bahda saxaafadda waxaa soo badatay waayahan in saxaafaddu ay aad iyo aad iyo aad xadgudub xadka ka baxsan oo qaanuunka waafaqsan waafaqsanayn ay ku kacaan ama aqoon la'aan ha u geyso ama si ku talagala ha ugeys ha u geystaan waxaan u sheegaynaa cid kasta oo ku xadgudubta sharciga inta qaanuunka ku siiyey xor baad u tahay qaanuunka inaad ku dhaqantaan haddaad qaanuunka ku xadgudubtaan sharciga inaad faysgaraynaysaan amar ayaan idinku siinayaa cid kasta oo isku dayda xadgudub sharci oo ama ha noqoto saxaafad ama ha noqoto cid kaleba ama ha noqoto khalkhalgelin in tallaabada sharci ee ku habboon aad ka qaadataan oo sharciga iyo kala saraynta iyo kala dambaynta loo hoggaansamo cidna waxa uu qaanuunku siiyey lagama qaadayo cidna laguma xadgudbayo laakiin ama ogaal ahaan la-aan ha noqoto ama ku talagal ha noqotee waxaa aad u batay inaan loo aaba yeelin kutumashada sharciga sidaa darteed xafiiska xeraalinta iyo hay-adda booliska qaranka soomaaliyeed khaas ahaan hoggaanka baarista dembiyada oo taliyaalkoodii oo dhan ay garab fadhiyaan waxaan ku waajibinayaa oo dhammaan imaqlaya in ay dhowraan sharciga cid kasta oo sharciga ku xadgudubtana in sharciga la hor keeno aad iyo aad baad mahadsan